waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com
waxaa ahay arday ka mid ah ardayda ka dhigato magaalada melbourne jaamacadda ku taalo jaamacadda deakin university waxaan ka imaaday waxaan ku dhashay soomaaliya waxaana ku barbaaray wadanka kenya waxaan bartaa saxaafadda waa gartay shukri adiguna dadka in yar haddaad isu sheegtid iyo waxaad baratid iyo meeshaad ka baratid oo magacayga waa shukri arday ahay kenya ku dhashto kusoo kore maxaa bartaa nursing in university of london oo ku taala south australia
marka fardowsa haddaan adig kugu soo noqono dabcan kenya waxaa tahay muwaadinad kenyaati ah oo wadankaas dhalashadiisa haystaa marka australia maxaa ku dooratay inaa waxbarasho u timaadid australia waxaan ku doortay magaalada melbourne waxay tahay magaalooyinka ugu fiican adduunyada quality-ga oo waxbarashada australiana way aaday u sareysaa marka waxaan isdhahay waxaan ka fikiray mustaqbalkayga dambo haddii aan inta ka barto in aan haddaan shaqo inta ka helo nolol fiican ku noolaan karo haddii aan laabtane waxbarasho tagale anuu la laabtay waa gartay shukri adiga jaamacaddaada waa filindes oo ku taala south australia maxaa ku doorata gobolkaas iyo jaamacaddaas
waa gobol iska yaroo waxbarashada ardaynimada u fiican oo buuqii qeylo badneen dugsi sare markaa dhameeye flindesa admission ahaan iisoo siise so chanco maxaa hele inaa naasin ka barto flindes
waa gartay fardowsa dabcan ardada caalamiga oo wadanka waxbarasho oo keliya u yimaada waxaa la ogyahay lacag aad u fara badan baa laga qaadaa marka bal dadka haddaad la qaybsatid lacagta aad ka bixisid jaamacadda aad dhigatid iyo cidda kaa bixisa lacagta aan bixinno horta waa lacag wadna xanuun ah waxaa waay lacag aad iyo aad iyo aad u fara badan marka hore waxaa laga yaaba qofka intu markuu soo baxaya inuu ka fikirin laakiin marka dambe dhibaatooyin badan uu ku keento sababtoo ah bixinteedii iyo raadinteedii ushaqaynteedii haddii hadhowti waalidka ay awoodi waayaan waxay noqonaysaa dhibaato badan lacagta waa aada u badan tahay anigoo kale hadda sanadkii waxaa bixiyaa labaatan iyo lix kun oo dollar lixda bilood saddex iyo toban kun soo marka waad dareemi kartaa siday u adag tahay adigoo hal qof ee wadanka ku cusub inaad shaqaysid markasto marka waxay ku qasbaysaa meel walbo iyo si walbo aa u shaqayn kartid inaa u shaqaysid si aan uga qaado waalidkayga culeyska aan na ku fikiro si aan usii wato waxbarashadeyda waa gartay shukri inta ay sheegtay fardowso lacagtaas badanoo jaamacaddu inka qaada weliba waxaa inii dheer nolol maalmeedka kiini oo dad qaadan kara cayr ma tihiin oo kale marka hawshaasay uga baxdaan danta maxay nagu kalifaysaa inaa barttime shaqo a raadino oo waxbarashada maxaa nagu sii dheer caafimaadkeena maadaama jiro karno wax kasta nagu dhici karo maanta weliba maxaan ahne hal gacan oo waalid la-aan walaal la-aan wax la-aan magaalka aa joogno so dadkaa magaalka aska baratiin asxaabta inaa walaalashatideena qanaysaa aas garab qabsatiin aad dhibkaadan qofaa u sheegi karta ma jirto oo ku fahmi karta maadaama waalidka wadanki wadanka kulama joogo walaalkaas ka heshid aa walaaltanaysanaysaa waa gartay firdowsa dabcan lacagtaas badan baa jaamacadda kaaga baxda wadan kalaad uga timid soomaalida halkaan markaa timid see u aragtay jaaliyadda soomaalida halkaan degan jaaliyadda soomaalida halkaan degan waxaa horta jaaliyad isku xiran ma ahan hadda daqiiqado ka hore waxaan ka hadlaayay sida u kala qaybsan tahay jaaliyadda soomaaliyeed iyo in la lahayn hal xafiis oo la tegi karo oo aad la hadli kartid dhibaatooyinkaadi waxaad u sheegi kartid waxaana nasiib darro weyn ah in jaaliyadda soomaaliyeed ay ku kala qaybsan yihiin meel walbo ay ku kala qaybsanaadaan qabiil iyo yaa ixiga iyo yaa aqaanaa inay ku kala qaybsanaadaan awoodda ay lahaan lahayn dadkeenna hadday isku xiran yihiin ay leeyihiin hal qofoo matalo dabcan taasna waxaa la dhahay waaba riyo maba dhacayso in hal qofoo matalo la helo awoodaan lahaan lahayn waxay noqonaysaa waxay ahaan lahayd awood aad iyo aad u weyn oo annagana waxaan lahaan lahayn hal cod because waxaa la dhahaa isku xirnaashada unity waa strength dadka markay isku xiran yihiin waa awood aad iyo aad u weyn marka jaaliyadda soomaaliyeed wallaahi wax badan oo aan ka sheega ma laha sababtoo ah inta aan ka arkay waxay tahay kala durugnaansho aada u fara badan iyo in weli dhibaatadii qabiilka aheed ka dhex taallo dadkeen ilaa hadda waa gartay shukri adigu adhalayda soomaali aada u badan aysan deganayn baad baad joogtaa oo tagtay jaamacaddan waxaa ii sheegtay urur waxaa jira ay ardada kenyaatiga leeyihiin kaasaad qayb ka tahay inkastoo dee asalkaagu soomaali yahay haddana dhalasho kenyaati haysta ardadaas ugu birtaa ardada soomaalida iyo markaad is aragtaan iyo dadka halkan degan iyo maxaa kaaga baxaaday um, waa jeclaa lahay um, urur oo soomaali inaan ku dhex jiro ba adelaide soomaalida males wada arko maadaama ay wada yaryihiin uh, communityna ay jirin aana arkin so danta markaas maxay ugu kalifaysaa kenyan associationka south australia inaan ku dhex jiro weliba markaas kenyaan maadaama weli nahne banaanka inaan ka joognaa dareemayna oo soomaali baa tahay ba saaid usi jeclaasa lahay ururkeena soomaalida inaan ku dhex jiro lahay compare to anoo kenyaan isku tilmaami lahay waa gartay firdowsa waxaad sheegtay sanadkii labaatan iyo lix kun oo doolar in jaamacadda lagaaga qaado arday badan oo waddankan degan oo soomaali oo qaarkood ku dhalatay ama iyagoo yaryar yimid oo haddana waxbarashada lagu kari la-yahay baa jira iyagoo fursad haysta marka maxay kula tahay dadka iyagoo fursadda haysta waxba baranay wallaahi wax aan ka shekeyn karo ma aha sababtoo ah ardayda meeshan waxaa waay fiiskooda annaga keena markii shan meel loo qaybiya inta aan bixinayno hal meel ka mid ay bixiyaan aa loo ogolyahay kadibna waxaa loo ogolyahay inay bixiyaan mar konton iyo shan kun ka badan marka ay shaqeeyaan inay tartiib tartiib u soo celiyaan waa nasiib aad iyo aad iyo aad u weyn waddankeena soomaaliya waxaa wadamada ugu faqrigasan adduunyada uu ka mid yahay oo uguugu dambeeyaan marka haddii oo fursadaas oo dahabiga ah ee haystaan dhalinyaradii ayna ka faa'iidaysanaynin waxaa waaye wallaahi waxyaalaha ugu ugu nasiib darada ugu waaweyn waayo bulshada haysato aniga hadda waxaa ku fikirin anigii shukri oo kale haddaa heli lahaa jaaniskaas oo kale weligay waxbarasho kama bixi lahayn oo ku juri lahaa ilaa iyo p h d ilaa meesha kasii dambaysaba sababtoo ee waxaa waaye wax kastoo aa u baahneedaa gacmahaada lagaa soo saaray waa gartay shukri weliba taas waxaa u dheer dhalinyarada aanu ka hadlayno inay waalidiintooda ama la degan yihiin ama haddaysan la deganeyn xataa intay cayrta tagaan lacag weliba lagu siinayo ay ku noolaadaan maxay kula tahay dadka fursaddaasaan ka faa'iidaysanayn walaahi qofta fursaddaas haysato alxamdulilah ka faa'iidaysato ani ahaan fursaddaas haddaa laysii lahay meesha nolosha aa ka gaari lahay iyo riyadeyda badnaantiisa rumee lahay qof maxaa taha oo jaaniska haysto waxbarashadaada lagu siinayo free eh aa ka walwaleynin meeshaa seexanaysid aa ka walwaleynin waxaa cunaysid aa ka walwaleynin so get the chance janska waa haysataa horumarkaas gaar wax isku dar badnaantiis maxaa arkaysaa jaamacadaha markaa aadid soomaali community said u yaryihiin weliba dadkio janska qabo oo maxaa arkaysaa dadkeena oo wadamaha banaanka ka imaade oo dadaalkaas muujineyno waa gartay firdowsa dabcan masters degree oo weliba journalist ama suxufinimo aad barataa maxaad is leedahay maxaa kuu qorshaa markaad dhamaysay had sanadii waxbaa kuu haray ma australia inaad sii deganaataad jeclaan lahayd ma kenya inaad ku noqoto ama soomaaliya maxaa kuu qorshaysan insha allah haddii jaamacadda ku dhamaato waxaa ii qorshaysan in aan u shaqeeyo kambaniyada saxaafadda wadankan ku yaala sida s b s a b c haddaan shaqo ka heli karo haddii ay ii suurtageli weysane in aan ka raadsado wadamada middle eastiga shaqooyin hadba meesha fursadda iiga soo muuqato aan aan u badanayo insha allah waa gartay shukri isla su-aashaas kale maxaa kuu qorshay adigu waxaad barataa neersinkaad barataa ama kalkaaliya caafimaad maxaa kuu qorshaysan markii insha allah jaamacadda ku dhamaata jaamacadda ay dhammaato couple of years experience hadda ka qaato wadanka maxaa rajeynaya dhulkayga hooyena aado meeshas baa lagaa baahan yahay caafimaadka soomaaliya ma fiicno kalkaalisooyna u baahan yihiin dad caafimaadkooda ka taxdir u baahan yihiin jaamacaddeedaa dhameen meeshasa rajeynayna u dambeeya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali